wasiir ka tirsan xukuumadda netherland ayaa baarlamaanka dalkaasi u sheegay in magaalada muqdisho iyo agagaarkeedu ay ka fogaadeen dagaalada sidaasi darteedna lagu celin karo dadka magangeliyo doonka ah ee ka imanaya dalkaasi goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka ah ee magaalada heeg ama wadan heeg aan kula xidhiidhay axmed cabdi xudhuun oo ah qareen ku sugan magaaladaasi way jirtaa arrintaasi oo waxa weeye secretariga cadaaladda fred stephen baa la yidhaah wuxuu ku dhawaaqay ama baarlamaanka qoraal ugu gudbiyey in laga joojiyo qaxootiga soomaalida ee weliba kasoo jeeda muqdisho sharcigii tooska loo siinayay sababta wuxuu yidhi way isbedel baa jira magaaladii nabadgelyadeedii way kasoo roonaatay sidaas daraaddeed waxa weeye waan ka joojinaynaa sharcigii waana la celin karaa dadkaas sida ay wadamada dariskenuga ay ka yeeleen buu yidhi ayaynu rabnaa inaan raacno sida germany sweden iyo belgium waan gartay marka baarlamaanku muxuu kaga falceliyey hadalka uu soo jeediyey mas-uulkaasi baarlamaanku dee kulley dood buu ka yeelanayaa wixii ay u gudbiyo doodaasi wixii kasoo baxa ayay go-aan kulley ka qaadan doonaan inay socodsiiyaan oo xeerkaasi au hirgalo iyo in laga diido oo la yidhaha ma suurtagelayso xisbiyo kasoo horjeedaana way jiraan oo waxaa kamid ah imiga gabadh kale oo la yidhaha sharon gestahausen oo xisbiga social party-ga ah iyada laftigeedu waxay arrintaa aad bay critic ugu samaysay ay leedahay wadamo kalaa jira oo yurub ka mid a oo aan nabadgeliyo arkin sida ad idigu u arkaysaan wadamadaa waxaa kamid a bay yidhahan sida denmark iyo ingiriiska oo diiday in soomaali dib loo celiyo arrintan ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo dad badan oo soomaaliya oo magangeliyo doona oo sharciya aan la siinin ay ku dhibaataysan yihiin magaalooyinka waaweyn ee dalka netherland arrintaasi saameyn intee la-eg bay ku yeelanaysaa dadkaasi oo qaarkood la sheegay in xaaladooda ay aada halis ugu jirto isla secretarygani wuxuu codsaday in dadkii maalmihii dhaweytoole taandhooyinka dhistay ee imigana kiniisadaha ku sugan wuxuu rabaa inuu xalaashado in dadkaasi la xidho oo marka la xidhana loo diyaariyo sidii ay u noqon lahayen waddankoogii loogu celin lahaa marka waxa weeyaan saamaynta ku yeelanaysaa waxay tahay soomaalidii sharciga loo wada diiday dhammaantood in la yidhaha waannu celinaynaa oo markaa loo raadiyo jidkii la marinayay inay suurtogeli doonto taasi mooyaan marka dadkan soomaalida ah ee la aqbali waayey maalmo dhaweydna mudaharaadyo ka sameynayey magaalooyinka dalkaasi qiyaastii waa intee tiradoodu dadku kulley waxay u badnaayeen labada magaalo ugu sii badnaayeen waxay ahayd roter waxaan ujeedaa amsterdam iyo iyo iyo iyo heeg bay u badnaayeen ama denhaagsan anagu unaqaano dadku sida inta badan way ku dhexbaahsan yihiin oo ninbad meel buu dadka meelaha uu soomaalida ama la joogaa ama uu dadka kale maaragta kula nool yahay kulley dad badan oon iyaga laftigooga ismuujinin baa jira oo dadka isaga dhex jira laakiin ilaa dhowr boqol oo qof wey weli dowladda netherland ma celisay dad sidaasi oo kale magangelyadii loo diiday amaba sharcigii in la siiyo netherland qof dad voluntary ah oo iyagu yidhi annagaa noqonayno rabnayno waddankayga ku noqono way ka caawisay sidii ay u noqon lahaayeen laakiin dad aan rabinayna noqdaan oo diidan oo anagu dhibaataan ugu qabsanayso waddankii ilaa hadda lama celin marka dadkan aad sheegtay inay boqolaal gaadhayaan ee soomaalida ah maxay imika waddanka ku joogaan sharcigii mar haddii loo diiday bal dadkaasi xaalkooda nooga waran wallahi dadka xaaladoodu horta runtii aad bay u liidataa ama u adag tahay sababta waxa weeyaan dadkii mar haddayna aanay income lahayn oo wax soo gelaya aanu jirin mar haddayna haysanin hoy ay ku hoydaan oo aanay qabowga iyo barafka iyo dhaxamaha dhacaya meela ka galaan aanay haysanin waxay quutaan aanay haysanin dee dhuntii noloshu intaas ka kooban tahay marka waxay ku dul nool yihiin ama dad kale oo de ay soomaaliya ama kaniisad marka runtoodi noloshooda aada iyo aad bay u adag tahay marka dawladdu miyaanay waxba dadkan siinaynin mar haddii weli ay waddankeedii ku sugan yihiin qaxootinimada iyagu waxay sameeyeen system systemkaasi wuxuu yahay qofku markuu waddanka soo galo inuu xerooyinka la iska dhiibo tago xeradii baa laga qaabilayaa awal dacwadu way dheeraan jirtay oo sannaday qaadan jirtay way soo soo koobeen waxay isku dayaan inay dhowr bilood hadday ugu badato nus sano gudaheed ba ay ugu dhamaystiraan lix bilood qofka ma dacwadii processkii o dhan buu maraya markaa qofku wuxuu marayaa waraysiyadii buu marayaa go-aankii baa deg deg looga soo gaadhaya maxkamad baa laysla tegaya abil looyarku u qaadayo maxkamadii markay soo diido maxkamad labaad baa haddana la tegaya tii ugu sarraysaya tii ugu sarraysana markay qofkani tidhaahda ninkani waxa weeye qaxooti rajo ma leh oo qaxooti maaha maanu aqoonsanin taasi waxay keenaysaa markaa in la yidhaaho waanu wada xidhaynaa wax alla wixii aan ku siin jirna eed ku noolaanaysa markaa ugu marka dambe streetkaa lasoo dhigaya waxa weeye markaa rajo ma leh laakiin dawladda waddankaasi sidee u aqbali karaysaa dad waddankeedii jooga oo magangeliyo weydiistay xataa haddiiba ay u diideen inta ay waddankoogii kaga celinayaan dadkan in dadkii ay hoyla-aan iyo cuntola-aan iyo daryeel la-aani ku dhacdo iyadoo weliba wakhti qaboobe a lagu jiro dad arrintaasi ka dooday miyaanay jirin oo loodhan waddankii laftiisa inay dhibaato ku tahay dad boqolaal gaadhaya oo aan meel laba haysan oo wadankiina ku dhex nool dhibaatadana ay ka taagan tahay horta hay-ado badan oo xuquuqal insaanka u doodaa way jiraan oo dadka u dacwiya laakiin dawladdu waxay mar walba ku qancisaa dadkani anagu kolka horeba anagu wadanka maanu keenin isagaa keligii isagoo socda yimid maadaama markaa wadankiisii aana ahayn wadan aanu ka dejin karno oo aanu toos u geyno xafiis baa jiro xafiiska dib u celinta xafiiskaasi wuxuu ka caawiyaa dadka dokumentka oo aqoonsiga sharciga uu ku noqon lahaa iyo wuxuu ka caawiyaa wixii dhaqaale yar ay ku bixi lahaayeen xafiiskaasi wuxuu leeyahay soomaali meel aan ku celinaa ma jirto oo ma hayno anagu sharci laakiin qofki waxay ka wey iyaguna weydiisanayaan wasaaradda cadaaladdu inuu voluntary isagoo raalliga kala shaqeeyo in dib loo celiyo soomaaliduna inta badan waxay dhahaan raalli kama yihiin ad celiso
axmed cabdi xidhuun oo ku sugan magaalada danheeg amaba heeg oo iiga warramayey mas-uul ka tirsan dowladda waddanka netherland oo ka dalbaday baarlamaanka waddankaasi inay sharciyayaan in soomaalida magangeliyo doonka ah dib loogu celin karo magaalada muqdisho maadaama oo xaaladda nabadeed ee waddanku ay soo hagaagayso